Galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay beer xayawaanada lagu xanaaneeyo sidoo kalena loogu talagalay dalxiis, taasoo noqotay tii ugu horeysay ee laga hirgeliyo guud ahaan gobolka Jubbada Hoose. Beerta ayaa waxay martigelisay xayawaano kala duwan oo isugu jira noocyada deegaanka ku nool sida bakaylaha, goodirka, sagaarada, dagiiranka iyo noocyada kala duwan ee xayawaanaadka, kuwaas oo si gaar ah loogu diyaariyey deegaan u eg mid dabiici ah. Qaar ka mid ah dadka dalxiisayaasha ah oo halkaasi aan kula kulannay ayaa ka warbixiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan beerta cusub ee laga hirgeliyey deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Waa halka lagu xanaaneeyo xoolaha Ee, waa markii ugu horeysay bakayla runtii aa- aan ag joogo Ee, dareenkayga runtii lama cabiri karo ee, waan ku faraxsanahay Ee, dabcan ee, xayawaanaadka ilaahi subxaana wa tacaala abuuray ka- qayb ka- ka mid yahay marka maxamed naasarow runtii aad baan u faraxsanahay inaan soo booqdo ee, xanuun- xaruntan xanaanada een, xoolaha doorada marka iyo sidoo kale een, bakaylahan waa markii ugu horeysay bakayla aan gacanta ku dhigo Ee, runtii ee, xayawaanada wuxuu ka mid yahay ee, markaad qabatid ee, waxaa soo xasuusanaysaa ee, sida een, bisada oo kale laakiin waa uu ka duwan yahay maadaama isaga oo xalaal u yahay haddana doctoorka noo ammaanay marka ee, meelo fara badan oo daawo u yahay marka waan ku faraxsanahay runtii ee, wariyaasha een, Kismaayo nala jooga iyo sidoo kale wariyaasha kale caalamka way nala yaabi doonaan oo ee, runtii aad aan u soo dhaweynaya maasha allah baashaan waxaa la yidhahdaa takiyaa la yidhahdaa Ee, waa xayawaanada ka mid ah wallaahi waa xayawaano cajiib ah oo hadda aan meeshaan ku arko waa markii ugu horreysa waay marka laga soo tago magaala- magaalada muqdisho aan kusoo arkay xayawaano iyo hadda meeshaan ayaa hadda kor usii kacaysa insha allahu tacaala kismaayo oo bilaan soo socoto oo waxaad dareemaysaa in kismaayo aad u ilbaxayso dhanka xo- een, bahalaha ama xoolaha ama xanaanada duurjoogta ah waama beter famo oo aan maanta soo booqanay maasha allah tabaarakallaahi bakaylaha Ee, bahalka gacanta ku hayo wallaahi waa markii guurisa waay aan aan bahalkan aan qabto Een, ukumo ayuu ku fadhiyaa waqti xadarkan ayaa lagu soo bixiyey maasha allah markaasaa ilaahay nun macaystay